bartay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaan
bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wada jir qodobada aan idiin hayno toddobaadkan waxaa ka mid a maalinta nabadda adduunka oo laga xusay soomaaliya tartamo orod ah oo lagu maamuusayey waxaa ka qayb galay kumanaan dhallinyaro ah sanadkii hore sanadka wuxuu aga duwanaa bilicda quruxdana way fiicneed tiradana way badneed sanadka hore wiilal keliyay ahaayeen sanadkan gabdho iyo wiilal ayay ahaayeen tirada waxay ahaayeen kun iyo shan boqol sanadka horena kun door intee leeg ayay dhallinyarada caasimadda soomaaliya ee muqdisho ka qaadan karaan nabadda sidii looga qayb qaadan lahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo saldhig u ah maxaa layidhahdaa badqabka bulshada muqdisho ku nool sidaas lamida waxaan sanadkan noo qorshaysan inaan qabanno tartankii muuqaalka nabadda waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha dhallinyarada ubaxa caasimadda oo ah dhaqdhaqaaq ka shaqeeya nabadda iyo wacyigelinta bulshada wax kaloo aannu idiin soo gudbin doonaa halka uu marayo dhismaha garoonka qoob dooro ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo muhiim u ah isdhexgalka bulshada caasimadda barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qiis cali shire ayaa farsamaynaya anigoo cabdishakuur ali axmedana waan idiin soo jeedinayaayo waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa tahay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaa ka soconaya dadaallo ay wado dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa dowladda hoose ee muqdisho waxa dadaaladaasu ay yihiin kuwo la doonaya in lagu xaqiijiyo amniga caasimadda waxaa kaloo jira dadaallo ay sameynayaan dhallinyarada kuwaasoo la doonaya in lagu muujiyo nabadda caasimadda soomaaliya ee muqdisho dadaaladaasi waxaa ka mid a ururada sameynaya ururka ubaxa caasimadda ururkaas waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid a tartan loogu magacdaray muuqaalka nabadda oo sanadkii labaad lagu wado in lagu qabto magaalada muqdisho guddoomiyaha ubaxa caasimadda maxamed xuseen xasan lafoole ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir uga waramay howlaha ubaxa caasimadda iyo weliba tartankaasi lagu muujinayo nabadda caasimadda ee ay qabanayaan ururka oo kaashanaya wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir
dhallinyarada ubaxa caasimadda sanadkan waxaa jira qorshooyin waaweyn oo run ahaantii u balangaraysan inay qabtaan qorshooyinkaas waxaa ka mid ah sidii looga qayb qaadan lahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo saldhig u ah maxaa layidhahdaa badqabka maxaa layihahdaa bulshada muqdisho ku nool sidaas lamida waxaan sanadkan noo qorshaysan inaan qabanno tartankii muuqaalka nabadda sida magaciisa ka muuqata waa tartan aan ugu talagalnay in dhallinyarada soomaaliyeed isdhexgal ay ku sameeyaan in dhallinyarada soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo in bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka helaan entertainment ama waxa layidhaahdo madadaalo marka tartankaas sanadkan asagana waxaan rabnaa inaan qabanno haddii ilahi idmo sanadkii labaad dhallinyarada waxay leeyihiin kulamo joogto ah oo ay mar walba isku xog wareystaan kulamadaas ayaa qeyb ka ah qorsho howleedka sanadka marka marka aan is aragno waxaan aada xooga u saarnaa sidii aan wadankeenna aan wax ugu soo biirin lahayn aragtideenna iyo awooddeenna intii gaarsantaaba inaan ka qeyb qaadano dibudhiska dalka maadaama wadankeenu baahida kuwaada ay qaba uu qaba ay tahay sidii bulshadu ay u badqabi laheyd ama u badbaadi laheyd taasaa marka waxay qayb ka tahay dhallinyarada ubaxa caasimadda in ay ka qayb qaataan guud ahaan maxaa la yidhahdaa isbeddelka amase dib ukabashada dalka uu ku jiro
gudoomiye howlahaas shaqo ee qorshaalka idin horyaallo qorshaal aada u badan waxaana moodaa in ay hawshaasi u baahan tahay dhaqaalo iyo farsamo facilitiga ku bixi doona yaa bixin doona dhaqaalahaas iyo hadda la kaashanaysaan
waxa ugu horeeya tusaale ahaan hadda tartankao kale waxaan aada ula kaashanaynaa oo naga caawinaya maamul gobolka banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada sbortiska annaga waxaan aaminsannahay in aragtidu ay u baahan tahay in la abuuro kadibna ay u baahan tahay in laga shaqeeyo oo la dadaalo waxaan aaminsannahay inay imaan karto markaas in aragtidii ay fusho laakiin haddii aragti walba oo jirto looga aragti walboo jirta haddii aragti walboo jira marka haddii dee laisweydiiyo inteed ka heli doontaa fankiisa ama dhaqaala ku baxaaya waxaa imaanaysa inaa aragtidaas aynan shaqaynin marka annaga aragtidiina waa la imaanayna actionkiina waa samaynaynaa insha allah wax walbana waxaan rajeynaynaa inay guuleystaan
xubnaha ee dhallinyarada ee kulleyba dabcan astaan dhallinyaro ayaa ka muuqataa ubaxa caasimadda ee dadaal xoog lehna wuu ka muuqdaa tan iyo markii la dhisayna dhowr activity ama shaqooyin ayuu ururka u qabtay laakiin een, qaabka aad u dhisan tihiin aas-aaska hawshan marka lasoo bilaabay sidee bay ku timid fikirkan yaa iska laha
Eh, horta fikirka fikir dhalinyaro waaye Em, oo run ahaantii dhalinyaro baahi u qabta in ay isbeddel ay sameeyaan ayuu ku yimid Em, isbeddelkaas dhalinyarada iyo baahida dhalinyarada ay u qabto in ay sameyso maxaa la yidhahdaa eh, kasoo dhex muuqata bulshadeeda ayuu ku yimid ayaa la dhihi karaa een, ubaxa caasimadda Eh, si guud marka loo fiiriyo waa aragti guud oo dhalinyaradu ay leeyihiin oo hadda annaga een, inta badan xooga ma saarno maxaa la yidhahdaa een, aragtidan sidii ku fulleed ayaan xooga saarnahay sidii maxaa la yidhahdaa la dhihi lahaa qole hebel ayaa aragtidan keentay waxaa nooga muhiimsan intaasoo oo dhalinyaro ah ayaa wax wada wada ayaan is leenahay marka waa aragti si marka loo eego dhal- dhammaan dhalinyarada soomaaliyed aan ugu talagalnay inay noqoto ubaxa caasimadda meesha ay ku ciilbixi lahaayeen een, meeshay kasoo dhex muuqan lahaayeen meeshay fikirkooda iyo taladooda iyo maxaa la yidhahdaa platformkooda ay u yaallo inay noqdo inay noqoto so marka um, waxaan rajeynaynaa insha allahu in een, guulo waaweyn oo dhalinyarada soomaaliyeed ay hiigsan doonto in aan gaarsiino haddii ilaahadno Eh, waxaa jira ururo badan oo dhalinyaro oo ay ka mid yihiin ururada gobolka kuwa caasimadda aad idinku ka mid tihiin ururka eh, dalladda dhalinyarada soomaaliyeed ee sutaga somali youth cluster waxaa kaloo jira ururka qaranka ee dhalinta waxaa jira ururo badan oo magaalada muqdisho ka dhisan oo ururada waxbarashada iyo tacliinta kala gedisan ay yihiin idinku xiriir mala leedihiin ururadaasi Eh, maxaadse kaga duwan tihiin waxaas taanood kaga gedisan tihiin ma jiraan Eh, xiriir waan leenahay oo waxaan leenahay xiriir fiican Eh, sababtoo ah dha- dhammaan dhallinyaradaas waxaan aaminsannahay inay inta annaga nagu jirto ee iyaga ku jirto Een, xiriirkeena marka wuxuu ku salaysan yahay in wax la wada wadaago in aragti la wada wadaago in la isku yimaado in la isdhiirigeliyo annaga waxaana organisation kaliya ee sheegan kara in maxaa la yidhahdaa dhammaan dhallinyaradu ay u wada siman yihiin Een, hadda xafiiskan aad joogtaan een, waxaan eh, run ahaantii ku qaabilnay ururo dhallinyaro oo magaalada ka dhisan ayaan ku kulannaa Een, waan iskugu nim- waa iskugu imaanaa wax ugu weyn oo iskugu imaanayna waxay tahay inaan isxog waraysanno oo iscalool baaranno annagaa dhalinyaro ah Ee, soo ubaxa caasimadda ku- waxay haystaan space ay run ahaantii ay dhallinyaradooda ay ay iskugu keeni karaan hadda Ee, taasaa marka sbacekaas waxaan uga faa'iidaysanaynaa si guud in dhallinyaradu isku wada aragto Ee, ururo badan oo dhallinyaro oo active ah oo magaalada ka shaqeeyo ayaa halkan nagu aan aan ku casuunaa oo aan waqti fiican ku wada qaadanaa oo ku sheekaysanaa Een, waxyaabaha aan inta badan isweydiinana waxay tahay sidii si guud in aan isbedel sidaan ku samayn lahayn dhallinyarada annagoo dhallinyarada soomaaliyeed ah ee in aan aan ka fikirno Een, waxaan aaminsannahay annagu inaanan kaligeen aan isbedel aanan samayn karin ka dhalinyaro ahaan ubaxa caasimad ahaan laakiin haddii aan iskaashano oo guud ahaan dhallinyaradu isku calool fiyoobaato oo waqtigooda ay geliso sidii iyagu ay ku samaysan lahaayeen maxaa la yidhahdaa alliance waxaan aaminsannahay in een, aan samayn karno guulo waaweyn oo dalkeena iyo dadkeenaba wax u tari kara Ee, waxyaabaha qaas eh, ka u ah markii laga soo tago dhammaan ururadaas aa sheegtay oo dhan een, wax guud oo ayaga dhan ka wada dhexeeyaa jiro taasoo ah in danaha iyo maxaa la yidhahdaa een, een, een, eh, ujeedooyinka dalkan uu dhisan yahay in ayaga dhan isku fikir ay ka noqdaan Een, in sidii ay u samato bixin lahaayeen dadkooda baahiyaha kala duwan qaba oo s- ay ugu horeyso eh, baahida nabadgelyada ay ugu horeyso ay ugu hoos- ugu horeyso baahida dhaqaalaha ay ugu horeyso baahida ay u qabaan een, cadaaladda ay ugu horeyso baahida ay u qabaan dowladnimada intaba sidii bulshadeen aan wax uga bedeli lahayn taasaa marka annaga waxay nooga muhiimsan tahay aragtiyada gaarka ah ee organisationadu ay leeyihiin asaasiyaadka gaarka ah ee organisationadu ku dhisan yihiin waxaa nooga muhiimsan in aynu een, ka tanguud oo maxaa la yidhahdaa eh, bulshada ka wada dhexeysa inaan iskugu imaano taasaa marka aan waxaan ka wada heli karnaa danaheena gaarka ah aan ka wada heli waxaa jira ururo badan oo dhalinyaro oo kuwa caasimadaha adduunka ay leeyihiin magaalooyinka caasimadaha dunida muqdisho waxay tahay caasimad soo kabasho dadkeeda ay ku jiraan dhalinyaradu waqtigan waxay wajahayaan shaqa la-aan shaqa abuuris ayay u baahan yihiin idinku qorshihiina ma ku jirtaa inaad dhinacaas shaqa abuurka iyo dhiirgelinta iyo tacliinta iyo ka sukow inaad ka shaqaynaysaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada
Em, waa waa muhiim in een, eh, run ahaantii dhalinyarada soomaaliyeed loo sameeyo maxaa la yidhahdaa eh, shaqo abuur Eh, laakiin annaga waxaan aaminsannahay em, wax ugu weyn ay hadda bulshada u baahan tahay inay tahay in la sameeyo maxaa la yidhahdaa laga wada shaqeeyo ma- nabadgelyada Eh, haddii waxaan aaminsannahay ay waddankan uu nabadgelya ay timaado oo nabad lagu wada noolaado bulshada nabad ku wada noolaato dhalinyaradu waxay noqon doonaan dadka ugu weyn oo fursadaha ka faa'iidaysta laakiin hadda dhalinyaradu waa dadka ugu weyn ee fursadaha aan helin waayo waayo u- waxa aysan fursad u helinina waxa eh, ay tahay eh, waddankii oo aan stable ahayn oo stabilitygii dalka oo aan s- s- aan- aan- aan aan loo sineen so marka waxyaabo badan oo waxaa dhalinyaradu aan dhihi karnaa fursado badan ay heli laha- ay heli lahaayeen so annaga marka waxa ugu koowaad ee priority-ga aan uga dhigayna ama qodobka koowaad aan uga dhigayna in nabadgelyada iyo isdhexgalka iyo bulshada midnimadeeda laga shaqeeyo waxaan aaminsannahay in dhalinyaradu ay yihiin dadka ugu fursadaha badan dhalinyaradu bulshada ayaga waxay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan haddii marka dalkeenu uu amni noqdo oo amniga laga wada shaqeeyo oo dalku uu nabad noqdo een, dadka ugu we- ugu baaxadda weyn ee heli kara fursadaha shaqo ayay noqon doonaan shaqadu dadka inta badan hadda dhalinyaradu ay raadiso waa inay dowladda u shaqeeyaan shaqooyin badanoo dowladda aan loo shaqeynaa jiri aa jiri doona waddanka haddii maalgashi lagu sameeyo oo da- oo oo maxaa la yidhahdaa beeraheenni aan qodanno oo maxaa la yihahdaa aan badda ka shaqaysano soo dhalinyaradu waa dadka ugu baaxadda weyn ee maxaa la okay yihahdaa marka xi- xi- xiriirka caasimadaha adduunka ururada noocan ay ka jiraan leedihiin intee ku gaarsiisayaan Ee, wallaahi waxaan leenahay xiriir aan ma dhihi karo aad u weyn yahay laakiin wuu jira xiriiro suko aan leenahay een, ee, africa oo kale dhowr wadan ayaan dhallinyaradeeda aan aan aan wax iskula jirnaa maxaa la yihahdaa een, een, collision aan iskula jirnaa jiro oo run ahaantii dhalinyaro active ay ku midaysan yihiin oo wadanka rwanda oo kale ee, dhalinyaro waxaa jiro een, wadankaas ka shaqeeya maxaa la yihahdaa sidii ee, lo- looga faa'iidaysan lahaa awoodda dhalinyarada Ee, dhallinyaradaas oo dhan collision ayaa jiro ama waxaa la yidhaahdo een, groupyo aan iskula jirno oo aan maxaa la yidhahdaa aan ku sheekaysano xogta aan ku wadaagno Een, turkiga oo kale dhalinyaro ka dhisanaa jirto ayagana aan xiriir fiican leenahay hadda insha allah waxaan rajeynaynaa haddii ilaah idmo ramadaanta ee, gudaheeda oo kale mar inaan baxno oo qayb annaga naga mid ah turkiga ay tagto Ee, so marka waxaan aaminsannahay in een, isdhexgalka soomaalida markii laga soo gudbo in aan samayn karno maxaa la yidhahdaa mid international ayaan aaminsannahay hadda marka maxaa eh, caasimad waxa caasimadda ay ku dhawaaqayaan oo oo ay qaban doontaa maxaa ugu horeeya kow ugu dambeyntii waxa ugu horeeya oad martigelinaysaan waa tartanka muuqaalka nabadda qayb ahaan lagdan restaurant lagdanka gacanta Een, maxaa ku xigi doona Um, saa kuu sheega waaye tartanka hadda aan aa broseyskiisa ku jirnaa oo qorituurkiisa habeen dhaweyd sameynay Een, afartii bisha ayaan qorituur u sameynay degmooyinka gobolka banaadir isku aadkii iyo maxaa la yidhahdaa sidii aan u qaban lahayn oo dhan ayaan soo saarnay next hadda waxaa noo ah in tartankii aan qabano Een, almost hal maxaa la dhahaa, hal bil ayuu socon doonaa Ee, ama waxaan isku dayaynaa hadda intaan ramadaan la gaarin inaan soo aan aada usoo een, eh, usoo dadejino oo aan iskaga soo gabagabayno maadaama bil cibaado ay nagu soo wajahan tahay oo oo loo baahan yahay annaga bishaasna inaan ka faa'iidaysano oo ayaan u baahannahay marka inaan bisha ka hor aan sameyno haddii ilaahay idmo markii ramadaan laga gudbana waxaan rabnaa insha allah een, in howlaheennii kale oo maxaa la yidhahda ubaxa caasimadda ay qabanayeen inaan aan qabanno intii aan qaban karno insha allah sanadkan marka waxyaabo badan ayaa jiro insha allah waan idinla wadaagi doonaa Ee, barnaamijyo gaar ah oo waxaa jira aan ugu talagalnay bulshada inaan ku wacyigelino Ee, dhammaan bulshadeena waxay u baahan tahay in ee, wax loo sheego oo sida wanaagsanna wax loogu sheego Ee, taasa anaga marka waxay noo tahay maxaa la yidhahdaa een- een aasaas noo ah Ee, wax walba oo inagu aan ra- doonayno oo bulshadeenu ay doonayso gaargaar looma heli karo laakiin haddii si guud loo wada shaqeeyo waxaan aaminsannaha qof walba danta uu leeyahay inuu tan oo gaarka ah inuu middaas guud uu ka dhexheli doono marka waxaan rabnaa insha allah bulshadeena inaan een, isbeddel weyn aan ku sameyno oo dhanka wacyiga ah inaan xoogga saarno sanadkan oo aad aan wacyigelin badan aan u sameyno haddii ilaahay idmo een, waana ku kalsoonnahay bulshadeenana ku kalsoonnahay Ee, dowladda laftirkeedana ku kalsoonnahay Ee, waxaan rajeynaynaa si qaasa inaan u- aan aada ugu shaqeyn doono haddana waa wada shaqeynaa Ee, warbaahinta dowladda oo maanta idinka laftirkiin aana soo booqateen xafiiska aad noogu timaadeen aadan idinkaga mahad celinaa insha allahu waxaan gaarsiin doonaa dad iyo iyo iyo- iyo- dad iyo dowlad iswata ayaan insha allah aan rajeynaynaa inaan wadankan Eh, halkaas dhinacaga dambe waxaa iga muuqda calanka soomaaliya iyo as- calanka kale calanka kale ma waxaa u malaynaya calanka orodada
Ee, maya een, calanka soomaaliya ee, waxaa garab yaallo calanka astaanta oo ah ubaxa caasimada annaga waxaan leenahay astaan ee, noo gaar ah oo logow ama ama astaan noo noo samaysan waxaa jiro halkudhigyo aan leenahay waxaa jiro een- een calan aan leenahay oo aan aan ugu talagalnay inaan marka aan rabno kambayno inaan sameyno in calankeenna uu- aan isticmaalno so marka organisation dhan walba wax walba ay u dhammaystiran yihiin oo le- haddii laga fiiriyo dhan walba ay u dhammaystiran yihiin aan nahay sida hadda kuu muuqato kale waa waa dareemi kartaa halkudhigyo ayaa meesha ku yaallo Ee, meelaha qaar xafiisyada kalena markaa sii tagnana waa waa arki doontaa insha allah
ugu dambeyntii dhalinyarada soomaaliyeed ee adigoo oo matalaya gaar ahaan ee, ubaxa caasimadda qof dhalinyarana ah ee kaa dhegeysanaysa barnaamijkan wadajir raadiyo program raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee fariinta aad gaarsiinaysaa maxay tahay mid iyo labo
Ah, dhammaan eh, bulshada soomaaliyeed fariinta aan u diraa waxaa waaye eh, sida halkudhigga hortaada ka muuqda ay ku qoran tahay waxaan leenahay eh, waqti hala bixiyo dalkana hala dhiso Een, haddii aan waqti ku bixino in dalkeena aan dhisno intaan waqti ku bixin lahayn inaan aan u kala safarno ama aan bulshadeennu ay ku kala jirto gruubyo iyo xisbiyo gooniya iyo in- qaba- qabaa-il gooniya iyo intay bulshadeennu ku wada jiri lahayd aan waqti waqtiga ugu weyn ku bixino dalkeena aana dalkeena dib u dhisano haddaan intaas gaarsiino wadankeena insha allahu eh, waxaan aaminsannahay kolleyba annaga hadda jiil waxaan nahay oo rubco qarni jira Eh, rubco qarniga dambe ee hadda soo socda in uu noqdo rubco qarni jiilka naga dambe ay ka faa'iidaystaan sida hadda annaga aan u fikirayno iyo dadaalada hadda aan wadno waxaan aaminsannahay rubco qarni ka hor haddii dhallinyaro ay saas samayn lahayd oo loo istaagi lahaa oo dadaalada hadda dhallinyarada soomaaliyeed ay wadaan ay samayn lahaayeen waxaan aaminsannahay inaan noqon lahayn eh, jiilkii rubco qarniga hadda soo socda ka faa'iidaysan lahaa laakiin hadda waxaan diyaarinaynaa space insha allah rubco qarniga soo socda dhallinyarada naga dambeysa ay ka faa'iidaystaan marka waxaan leenahay qof walba oo soomaali ah oo dhallinyaro ah eh, waxa kaliya eh, aan ku badbaadi karno oo aan sumcad ku yeelan karno oo aan sharaf ku yeelan karno oo aan kusoo muuqan karno oo aan noqon ugu yaraan aan noqon karno dad ummad adduunku ixtiraam ku leh waa in annaga aan ka shaqeyno sidii aan u noqon lahayn dad qable dad wadan leh dad maxaa la yidhahdaa isku filan meeshaas hadaan- haddaan annaga aan dalkeena gaarsiino waxaan aaminsanahay inaan geeska african aan ka muuqanayno adduunyada qeybaheeda kalena aan noqon doono qaran ka muuqda waxaan ku gaari karnaa bulshadeenna oo qeyb ka noqota sidii dalkoo dalkan eh, ay uga qeyb uga noqon lahayd dib u dhiskiisa iyo dib u habeyntiisa iyo wax walba oo muhiim ah dalka in aan gelino annaga
maxamed xuseen xasan lafoore gudoomiyaha dhallinyarada ubaxa ubaxa caasimadda oo uu warameeyey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa maalinta nabadda adduunka waa maalin dunida oo idil looga dabaaldego muhiimadda ay leedahay nabadda waxaa lagu maamuusaa tartamo kala duwan oo lagu muujiyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyadoo markaasi laga eegayo isdhexgalka bulshada soomaaliya sanadkan waxay ahayd sanadkii labaad ee laga xusay waxaana la qabtay tartamo kala duwan oo lagu maamuusayey maalinta nabadda adduunka tartamadaasi waxay ka dhaceen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo sidoo kale magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya tartamadaasi waxaa ka qayb galay dhallinyaro kumanaan ah sanadkan sanadka hore muxuu uga duwanaa maxay tartamadaasi macno ay u leeyihiin nabadda su-aalahaas iyo su-aalo kaleba waxaan weydiiyey gudoomiyaha ciyaaraha fudud ee soomaaliya marwe khadiijo aadan daahir bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah tita horeyse khadiijo aadan daahir ahna gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud waxaan halkan ka salaamayaa een, dhammaan saxaafadda raadiye muqdisho waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaan een, orodkii sanadkii hore sanadkan wuxuu uga duwanaa een, bilicda quruxdana way fiicneed tiradana way badneed sanadka hore wiilal kaliya ahaayeen sanadkan gabdho iyo wiilal ayay ahaayeen tirada waxay ahaayeen kun iyo shan boqol sanadka horena kun walaahi gabdhaha ilaa afartan konton way dhammaayeen degmooyinka gobolka banaadir ay ka socdeen iyo ciyaartooyda qaranka marka dadkii qayb galaya aad bay u badnaayeen marka sidee sidee u maareyseen sidee marka hore ma dadka dad la diiwaan geliya ahaayeen ma dad iska yimid ay ahaayeen sidee loo maareeyey Een, waxaa loo maareeyay horta ciyaartooyda xoogeeda waxaa laga keenay degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye walbaba waxaa loo diray een, wiilal iyo gabdho oo tiradooda gaaraysa lix boqol een, lixdan ciyaartooy toddobiyo toban waa dareemeysaa markii lixdan lagu dhuftana waa kun iyo labo boqol shanta boqol kalena xiriirada soomaaliyeed ee guddiga olimbikada soomaaliyeed hoos taga xiriirada ay ahaayeen sida feyrka baasketka vooliga handboolka iyo ciyaaraha fudud waa garta marka dadkii tartamayey sanadkan maadaama soomaaliya tartamo caalami ay ka qayb gasho tartamo gobolada naftigooda la qabto sanadkii mar marka ciyaaraha gobolada kale la qabto orodkao kale marka tartankii dhacay maxaa maadaama xiriirkii tihiin maxaa idinkaga baxay walaahi tartankii dhacay waxaa nooga baxay ciyaartooy taalaanta leh ama ciyaartooy ku fiican ciyaaraha fudud ee degmooyinka joogay wiilasha in ay ku jireen marka ciyaartooydaasna ujeedada ama qorshaha geemka loo qabto wuxuu yahay waa in laga hela ciyaartooy da-yar oo beri mustaqbalka ka anfaco marka ciyaartooyda wiilasha oo da-da yareed waxay ahaayeen ciyaartooy taalaanta leh waxaa kaloo iyadana lagu qabtay ciyaartii inta ka dhacday mid lamid ah waxaa lagu qabtay galmudug oo iyagana orod uu jiray waxaa lagu qabtay baydhabo oo iyadana orod jiray marka orodka wuu tiro badnaa marka tartamada meelo kala duwan ayay ka dhaceen marka baydhabo iyo iyo galmudug oo kale oo gaalkacyo aan filay inay ka dhacday marka ma markii ugu horreysaan la qabtay mase cuyuunaha sidii muqdisho oo kale ayay sanadkii labaad martigeed maya sanadkii ugu horeeyay waay iyaga muqdishoa laba sanadkii labaad ah weli muqdisho waayada hore orodaan la qaban jirin mooye lixda abriil waa la qaban jiray isfalamiinta waxa lagu mari jiray garoonka gudihiisa marka maxaa macnaa oo tartamadani ee, kan muqdisho lagu qabtay kaa gobolada lagu qabtay maxaa macnaa oo ay leeyihiin waxay macno ay leeyihiin waxaa laga helaya ciyaartooy taalaanti leh sidaan hore kuugu sheegay micnaha kale ay leeyihiin waxay tahay maalinkaas waxaa loo asteeyey maalinka nabadda adduunka oo gooni u ah international laakiin lookal ahaan waxay ahayd micnaheeda ciyaartooyda soomaaliya maalinka ay lahaayeen waay. marka micnaha ay leedahay geemkaas la qabtay maadaama maalinka lagu xusay ay soomaaliya tahay Saas- saas darteed ayuu ciyaartooydu wax weyn ugu taraya waayo marka dhinaca kale ee, dad badanaa usoo baxay oo tartanka qaybgalaya kuwo badan baa daawanaya marka dhinaca ee, bulshada marka laga eego iyo isdhexgalkooda maxay ka bedelayaan ci- ee, tartamadan kuwii muqdisho lagu qabtay markaad eegto kuwii gaalkacayo ee, ilaa baydhabo maadaama xiriirkii hawshaa hogaaminaya aad heleen Een, waxaan is leenahay in ciyaartooyda soomaaliyeed ee jooga gaalkacyo ama baydhabo ama muqdisho oo oo istijaabiyey wuxuu dareemayaa ninkii een leh awood inuu ordo ama leh taalaanti beri mustaqbal leh wuxuu iska soo xaadirinayaa magaalada muqdisho si uu aga qayb galo ciyaarahan caalamiga ee dhacaya marka uj- faa'iidada uu leeyahay waxay tahay ciyaartooy maqnaa ayaa la helay
Ee, magaalada muqdisho iyo tartamadii dhacayba markaan eegno ee, dadkii kusoo baxay ee, ma dad horoo u ta- u ordi jiray ahaayeen ma dad cusub ay ahaayeen maxaa idinkaga baxay dadkii tartamay ee weliba kaalmaha ugu horeeya kusoo baxay in waa ogtahay kaalmaha ugu horeeya dad kusoo baxay waxay ahayn ciyaartooydii hore u ordi jiray ama naadiyada u ordi jiray ama ciyaartooyda qaran laakiin waxaa nooga soo baxay ciyaartooy aan ayagaba ka liidan oo ay degmooyinka keeneen oo da-yar oo haddii wax lagu shubo wax soo saarayo marka dadkii tartamada ka qayb galo kale ee, ma jirtaa qorshe maadaama tartamadan dhacay oo kale ay yihiin tartamo ee, ee, dad badan oo cusub ay ka qayb galayaan qorshe dadka tartamo kaloo gaara loogu diyaarinayo oo tartankana noqonayo mid yacni tartamada hadda dhacay oo kale ciyaaraha kuwo dad cusub ay kusoo baxaan oo fursad cusub lagu siiyo jiilka cusub ee doonaya in ciyaaraha fudud ay ka qayb galaan waa waa loogu talagalay sababta markaan ku leeyahay berri ayaa la rabaa inay noqdaan ciyaartooyda mustaqbalka waxaa la sameynayaa ciyaartooydaas waxaa loo geynayaa macalin uu joogo garoonka stadio banaadir ha ahaado macalin naadi ama ha ahaado macalin qaran hadba een, qofku waxay ku xiran tahay saacadiisa iyo taalaantigiisa isbartiibada markii la geeyo oo wax lagu shubo oo wax soo saaro waxaa faa-iida ah ciyaartooyinkii laga helay degmooyinka iyo orodkii lixda abril inuu wax fiican qabto waa garta marka eh, ciyaarahan fudud ee, ee, oo- oo- uu qabto xiriirkaaga adiga madaxda ka tahay soomaaliyeed ma orodka ayuu ku egyaa mase tartamo kale oo oo aad qabataan ay jiro sanadkiiba way wuxuu ku egyaa anagu shaqadeena waa waa orod waa orodnaa een, warankaan tuurnaa saxanka la tuuraa annaga marka orodada waxaan qabanaa barnaamijyo annaga noo gaara sida horyaalada genaraal daa-uudyada munaasabooyinka ciyaaraha internationalka waa waxyaabo baleyn annaga noo degsan oo noo diya gaar ah waan qabanaa waayo marka tartamadan iyaga ah maxay uga duwan yihiin tartamooyinka kale ee la qabto ee, ee, ee, ee, ee, ciyaaraha marka laga hadlayo orodka oo kaleeto maxaa uga duwan yahay tartamada kale ee- ma tartankii jimcihii la qabtay tartan waa un tartan tartankan wuxuu aga duwan yahay ma jiro waa tartan eh, mini marathon ah waa markii ugu horeeya oo la qabto isbedelka uu kaga duwan yahay waa taas laakiin annaga tartamo furan oo oo laamiyada waa qabanaa inta badan Eh, tartamadeynana waxay u badan yihiin inta badan garoonka gudihiisa marka kan wuxuu aga duwan yahay sbace dheer oo oo banaanka ah ayaa laga soo orday waaya marka aad eegto sanadkii hore dadkii usoo baxay tartanka iyo sanadkan eh, keebaa badnaa muxuu ma- marka tirada aad eegto sanadkaanaa badnaan sanadkii hore kun bay ahaayeen sanadkan kun iyo shan boqol oo qof ay ahaayeen waa gartay dad badanoo waxaa la arkayay oo odayaal ah oo dhalinyaro ah oo tartankii orodka ku biirayey ilmo yaryar baa la arkayay oo tartanka ayaa ka qayb gelaya marka dadkaas madada diiwaan geliseen bay ahay mase dad doonayay oo xiisihii tartanku meesha keenay dadkaas waxay ahaayeen dad een een taagnaa meesha ama markaas kusoo dhacay oo dareemay orodkii jeclaystayna inayna ordaan sidii ilmihii yareeraayo gees ka ordaayay odayga weynaayo suldaanka ahaayo baakuurtiisa watay marka dadkaas dad la diiwaangeliyay ma ahe laakiin dad jeclaystay inay ilmahan la ordaanay ahay waayahay eh, tartamada dad badan usoo baxay kun iyo shan boqol dad badan baa la socday oo aada u xiiso badneed oo tabintooda toos u dhageysanayey oo ilaa dad baa meelihii gebagabada iyo meeshii ka bi- bilowdaba goobjoog u ahaa marka maxay mustaqbalka muuqaalka muqdisho iyo tartamada ci- eh, eh, ciyaaraha fudud ka bedeleysaa walaahi dadka shacabka waa taqaanaa mar haddii geem la qabto ama ciyaar la qabto shacabka ama taageerayaasha way imaadaan mar walbo garoon lagu qabto ama banaan lagu qabtane Een, sidii orodka xe- furan iyo eradka orodka dadanoo garoomada ta- way yimaadeen tartamada wax hadda isbedel ahoo oo la leeyahay lama yimaado laakiin midkaan banaanka laakiin dadka waxay inta badan xiiseeyaan orodkan dheer oo laamiga lagu ordaayo ayaa interes ay sa- siiyaan sababto oo dhinac walba ama laamiyada gees walba waxaa ka taagan shacabkii marka way xiiseynayaan
ugu dambeyn eh, tartankan eh, sanadka sanadkii la qabtay sanadkii labaad ayaa ay- ayaa ayaa- ayaa muqdisho iyo gobolladii la- laga hirgeliyey marka aragtida fog ee xiriirkaagu intee la eg tahay eh, in tartamada maadaama hadda magaalooyin aad gaarsiiseen oo baydhabo iyo gaalkacya in guud ahaan magaalooyinkii la wada gaarsiiyo eh, yaase idinka taageera marka laga hadlayo eh, qabashada tartamada Een, gobolka banaadir iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga ayaa kii muqdisho een, barnaamijkiisa lahaa Een, midka goboladana een, barnaamijkiisa waxaa lahaa guddiga olimbikada soomaaliya marka wixii taageero ah gobolada guddiga olimbikada bixisay laakiin kii ka dhacay magaalada muqdisho ee la qabanayay jimcihii wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo gobolka banaadir ayaa bixiyey wixii fan ah marka mustaqbalka maxaad ka rajaynaysaan waxaan ka rajaynaynaa ciyaartooydii daraad jimcihii ordaaya oo taalaantaga leh inay yimaadaan garoomada si ay aga faa'iidaystaan een een orodka jirkooda ku jiro waxaana leenahay ciyaaraha fudud ee way ka gedisan yihiin ciyaaraha kale een qof walba way u furan tahay waxaa laga yaabaa qof laba sano saddex sano afar sano la tababarayo haddaa adiga ka qaado waxaa barnaamijkaas adiga unbaa iskale marka waa waa wax lagu wada tartamayo maadaama wax lagu wada tartamayo ah qofkii wax isku hayo wuu iman karaa khadiijo aadan daahir gudoomiyaha ciyaaraha fudud ee soomaaliya oo u warramaysa barnaamijka wadajir ayaa ahayd waa hagaag horaantii sanadkan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu dhagax dhigay dhismaha garoonka kubadda cagta ee qoob dooro ee gobolka banaadir garoonkaasi waxa uu muhiim u yahay isdhexgalka bulshada gobolka iyo weliba in een, maamulka gobolka iyo xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed uu ka saacido in lagu qabto tartamada qaar haddaba garoonkaasi ee gudoomiyaha gobolka uu dhagax dhigay dhismihiisa halkuu marayaa dhinaca adeegyada bulshada ee degmada kaaraan waa sidee gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee degmada kaaraan sawde maxamed gaabow ayaa uga warantay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed Een, bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin Een, haddaan ka warbixiyo een, arrimaha bulshada een, degmada kaaraan arrimaha bulshada haddii la dhaho waa waa aaday u baaxad weyn tahay Een, waxaa ka mid a oo shaqeeyo een, iskuuladii degmada een, caafimaadkii een, qeybihiisa kala duwan sida isbitaaladii m c edyadii xarumihii kale Een, waxaa kaloo shaqeeyo suuqyadii ganacsigii bulshada degmada kaaraan aad iyo aad ay u wacg- u wacyigeshan yihiin waa bulsho aad isugu xiran oo shaqeeyo dhan walbana ka shaqeeyo haddii ahaan lahayd arrimihii bulshada een, amnigii waxyaabo badan ee aad iyo aad u- ay uga shaqeeyaan marka guud ahaan arrimaha bulshada iyo nadaafadii degmada kaaraan waa mid aada u fiican
ma ka warqabtaan si dhow oo hoose dadka ka howlgala dadka booqanaya ee u baahan maalan caafimaadka sida hooyada iyo dhalaanka waxbarashada dadka aan awood u lahayn in qoyskooda ay iska bixiyaan khidmadda waxbarashada haddii qaarkood ay tirada aad ka warqabtaan ay yar tahay ma qorsheynaysaan in arrimahaasi aad isbeddel ku samaysaan oo tiro ka badan degmadu ay qaabisho si dadka saboolka ah loo taageero
Een, runtii degmada kaaraan waxaa ku yaala imsiyeejo badan een, oo lagu daaweeyo hooyada iyo dhalaanka oo looga warqabo caafimaadkooda lagu daryeelo laguna horumariyo Een, waan rajeynaynaa si hadda u shaqeeyaan in aan update ka sii dhigno oo aan sii baahino si looga xaqabtiro baahida ay qabaan een, bulshada ku nool gaar ahaan haweenka iyo caruurta Een, s- sida aa ogtahay bini-aadanka hadduu caafimaad haysanin wax uu yahay ma jirto Een, muhiimad gaaray annagana noo leedahay inaan hormarino hormarino waan horumarin doonaa hadduu ilaah raad insha allah iskoolada friiga ah oglaa lacag ah inta badan waxbarashadu dadku khidmad badan bay uga baahan tahay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee waxbarashada asaasiga ah dadka saboolka ah ubadkoodii waxbarashada si ay u helaan ma ka warqabtaan goobaha sida guud loo leeyahay ee dowladda Een, runtii degmada kaaraan waxaa ku yaalo goobo waxbarasho oo aad u fara badan Een, iskuulo badanaa ku yaalo oo iskuulo barayfad oo gaar loo leeyahay iyo kuwo dowladda ay leedahay intaba Een, dhammaan bulshada ku noolne een, degmada kaaraan caruurtooda dadka aanan haysanin inay iska bixiyaan waxbarashadii oo dadka danyarta ah waxay leeyihiin meelo free ay ku dhigtaan ee ilmahooda wax ka bartaan Een, waana mana lasoo koobi karo gooba waxbarashada ee degmada kaaraan ku yaalo degmada kaaraan waa degma degmo aada u baaxad weyn bulshada ku noolna ee aada u tiro badan yihiin garoon weyn ayay degmadu ku dhawaaqday maamulka gobolka banaadir oo xaragga ka jaray dhagax dhigay bilo ka hor taa oo suurogelinaysay in isboortiga degmada baahi weyn loo qabay mar un ay helaan goobtii ay dhalintu maanka ku hayeen qorshahaas dhismaha halkee buu marayaa Ee, runtii garoonka qoob doore ee, waa garoon ee, annaga ka maamul ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka deegaan ahaanba noole muhiimad gaara Een, wuxuu sidoo kale anfici doonaa oo wax badan baahi ay qabeen ee, uga bixi doonaan dhallinyarada ku nool degmada kaaraan ee, gaar ahaan kuwa isboortiga ciyaaro sa aaminsannahay garoonkan waxyaabo badan oo naga anfici doonaa waxaa isugu imaan doona bulsho kala duwan oo u badan dhallinyaro waxaa lagu qaban doonaa barnaamijyo badan oo wacyigelin ah sidoo kale waxaa lagu qaban doonaa ciyaaro kala duwan degmada kaaraan waa degmo baaxad weyn waxaana ku nool dhallinyaro fara badan oo aad u xiiseeya isboortiga saan rajeynaynana waxaan rajeynaynaa bilooyinka soo socdo in garoonkan uu gabagaboobo hadduu ilaah raada dhismihiisa dadka hadda doonaya inay yimaadaan degmada kaaraan maxaad u sheegaysaa si howlo loogu qabto sidee u qaabishaan dadka Een, bulshada ku nool degmada kaaraan waxaan u qaabilnaa si wanaagsan oo weji furan Een, waana soo dhoweynaa sababtoo ah waa dadka aan xilka u hayno oo meesha aan u joogno waa bulshadii aan u adeegi lahayn Een, mana jirto caqabad ay kala kulmaan ee, ama caqabad ee naga soo gaari waayaan ma jirto degmada waa degmo amni ah mar walba ee u baahdaanna bulshada xafiisyadeena way soo gaari karaan oo wax caqabada ma jiraan Een, waxaan u sheegaa bulshada in degmadii ay u furan tahay qof walba wax tabanaayo haddii caqabada ay jiraan wax walba waa nala wadaagi karaan bulshada Een, sidoo kale xafiisyo kala duwanaa jiro xafiisyo badanaa jiro oo adeegii dowladda hoose loo aadi jiray degmada kaaraanaa la keenay Een, xa- sida canshuurihii oo kale ee, qoladii dhismaha minshiibiyada fasaxyadii dhismaha laga goosan jiray waxaasoo dhan degmada ay ugu imaan karaan bulshada waa arrin loo soo dhoweeyey ayaga si ay ugu fududaato inay meelo dheerdheer ayna tegin Een, bulshadana mar walba gacmaheena iyo qalbiyadeena meel walba waa u furan yihiin waana soo dhoweynaynaa bulshadan soomaaliyeed waxay ka soo reynaysaa colaado waxayna usoo gudbaysaa deganaansho iyo xasilooni dadka hogaanka u haya gaar ahaan qaybtan ee degmada waa idinka si loo xaliyo khilaafaadkii dagaaladii hore ay reebeen dholalka laisku qabsanayo dilalka dhacaya mararka qaar xalin khilaafaad ayay u baahan tahay degmadu ayaa kala shaqeeya howshaas Een, waa mahadsan tahay Een, markii bulshada dhexdooda caqabad ama khilaaf uu ka dhex dhaco een, si furan ay ku imaan karaan degmada ama ay ku yimaadeen Een, wasaaradda cadaaladda jirto Een, waxaa jiro guddi guddiga khilaafaadka degmada ee, odayaasha dhaqanka iyo dad khabiire ah oo aan kala kaashano markaas caqabadaha ay yimaadaan inay nala xaliyaan annaga iyo maamulka iyo hoo joogno Een, dhanka dhulalka iyo dacwooyinka laisku haysto marka la fiiriyo Een, qofka markuu dacwoonayo ama uu degmada yimaado oo arrin rabo haddii dacwadii iyo khilaafkii maamulka ay usoo gudbiyaan annaga ka maamul ahaan waa la fariisanaa dacwooyinka la dhegeysanaa qaabka la isugu haysto iyo waxyaabaha la isku haysto haddii anaga markaas wa wax aan xalin karna ay taa waa xalinaa haddii aan xalin weynana waxaan u gudbinaa guddiga khilaafaadka odayaasha khabiiriinta joogo een, kadibna dacwadooda meesha lagu kala saaraa haddii ay ku dhammaan weyso guddigaas ay xalin waayaanna kadib waxaan u gudbinaa maxkamadihii oo arrintaas ku shaqada lahaa taasaana lagu xaliyaa guud ahaan haweenka soomaaliyeed haddii tusaale ahaan lagu soo qaad qof dhallinyara ah oo xilkan loo dhiibay hanka haweenka soomaaliyeed ee ku jira si dalkan uu u najaxo u soo kabto ee hooyada soomaaliyeed ee xil noocan oo kale ah ku fadhida ee se maxaa u sheegi lahayd adigu se maxaa qorsheynaysaa in soomaaliya si ay horumar u gaadho inaad qabato Een, waxaan aaminsanahay een, haweenka soomaaliyeed in door muhiima ay ku leeyihiin horumarka dalkan Een, burburkii marka uu dhacay waxaan aaminsanahay oo aan wada ognahay in dadka dalka soo samata bixiyey ay ahaayeen haween oo garab buuxa dadka siiyey Een, sidoo kale een, haweenka waxay samayn karaan horumar fara badan hooyadu waa wax badan ay mas-uul ka tahay wayna dareemi kartaa caqabadaha iyo culeysyada meesha ay ka jiraan qofka ugu dhowo dareemi kara waayo Een, gaar ahaan haddii la fiiriyo degmada degmo waxaa ku nool bulsho kala duwan een, dad kala duwanaa ku nool dad tabaaleysanaa ku jiro een, ka haween ahaan annaga haddii maanta qof uu noo yimaado waan dareemi karaa qofkan qof dhiban oo tabaaleysan ama dhibaato tabana inuu yahay sababto eh hooyooyinka naxariista ilaahay uu ku beeray ay ka mid tahay Een, sidoo kale waxaan rajaynaynaa haddii haweenka soomaaliyeed aan nahay in dalkan aan horumar badan gaarsiin karno ani ahaan himilooyinka iyo rajada aan qabo waxay tahay een, meesha aan joogo in horumarkeeda aan ka shaqeeyo oo aan hormariyo wax walba ay bulshada u baahan yihiin aan u fududeyno maadaama maamulkii aan nahay Ee, waan ku faraxsannahay haddii in gabdhaha loo dhiibo xilal kala duwan oo dowladda ah waxaan aaminsanahay qof walba mas-uuliyaddiisa inuu ka soo bixi karo oo dumarka ah
ugu dambeyntii maxaa eh, fursaddan wadajir radio program radio muqdisho iyo barnaamijka wadajir bage eh, dadka kala socda barnaamijkan oo ka hadla xasilinta soo kabashada eh, barnaamijyada golayaasha deegaanka iyo doorashooyinka si soomaaliya u noqoto jamhuuriyad dhammaystiran maxaad u sheegi lahayd dadka si toos ah kala socda iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya Een, waxaan u sheegi lahaa in laga shaqeeyo horumarka een, amniga dalka een, wacyigelinta bulshadana in aad loo badiyo Een, sidoo kale waxaan rajaynaa barnaamijkan in oo hore usii socdo oo barnaamij muhiim ah Een, annagana waan soo dhoweyneynaa
sawda maxamed gaabo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir sawda maxamed gaabo gudoomiye ku-xigeenka degmada kaaraan ee dhinaca arrimaha bulshada ee gobolka banaadir sawda maxamed gaabo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo soo saaraha barnaamijka wadajir u waramaysa ayay ahayd iyada ayaa u dambeysay barnaamijkii wadajir ee toddobaadkan ciddii uu sheegay waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho dotnet iyo sidoo kale baraha bulshada ee barnaamijka wadajir iyo sidoo kale barta bulshada ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal